tumiila madigma oo ku tirsan deegaanada maamulka puntland iyo weliba si rasmi aan ku bilaawday imtixaanka xaqiijinta tayada macalimiinta wejiga lamaad kaasi untuusa dareere kormeer joogteel lakahay macalimiinta imtixaanka lanfur iyo weliba deerana kun iyo sideed boqol oo macalin eh oo ay ku shal galayaan guud ahaana puntland madaxa xarunta imtixaanaadka lakagalaay magaalada garoobe faadimo saciid nuur iyo weliba ay ku warbiday sida uusa imtixaanka ka dareera maanta waxaa noo bilaabatay maadada koowaad ee maadada tarbiyadda qaybta gobolka lugaal gobolladii kalena iyaguna isku markay kooda bilaabatay alxamdulilaah waxaan ku guulaysanay in macalimiintii aan ku kala galay ay noo fadhiyaan insha allah maanta maadadii koowaad oo tarbiyadda oo isal gundhigeedu yahay in lagu tayeeyo ardayga barashada ardayga in lagu tayeeyo si macalinka loogu qiimeeyo macalin quality uu u yimaado kabacdiina uu kor u qaado macnaha ilmaha horumarkiisii tacliintiisii akhlaaqiyaadkiisii sidaa laaligeed ayaan imtixaankan u diyaarinay maanta uga bilownay gobolada puntland oo dhan in macalimiinta primariga ah dugsiyada hoose dhexaa laga qaado imtixaan midaysan oo macalimiinta lagu wada qiimaynayo sidaa laaligeed ayaan maanta imtixaanka
wasiir ku-xeenka wasaaradda walbarashada puntland cabdiraxmaan yuusuf iyo weliba uusa faafahaya imtixaanka iyo galaay macalimiinta iyo muhiimada lakuleeya in la ogaado tayada macalimiinta usoona si rasmi an daahfure maanta guul iyo sharaf ayay noo tahay inaan daahfurno imtixaanka tayada macalimiinta oo ka dhacaya hadda saaka lagaan ka furnay xarunta degmada garoowe kana dhici doona labiyo toban degmo oo puntland ah macalimiin cadadkoodu gaarayaan kun iyo siddeed boqol iyo konton runtii sharaf weyn bay noo tahay maanta inaan makhraati ka noqonno tayeynta macalimiinta si loo helo macallin runtii u qalma ubadka reer puntland ama soomaaliyeed inuu wax u dhigo taas waxay macnaheedu tahay mar walbana wasaaraddu ay diiradda saartaa iyo waaxda iyadu intuba in la helo macallin aqoon u leh waxa uu dhigayo waxyaalaha hadda puntland ay ku caanbaxday oo taxaamaadka hadda ay qaaday runtii iyo guulaha waaweyn oo laga gaarayna macallimiinta tayada leh oo mar walba wasaaraddu ay hoggaaminayso ayaa tusaale ini kugu filan waxaan rajaynaynaa dhammaan aan ugu hambalyaynayaa macalimiinta saaka itixaamaadka u fadhiistay degmooyinka puntland ee kala duwan inay itixaankooda guul ku soo dhammaystaan